cismaan maxamed barre oo ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in siyaasadda soomaaliya ay fargelin ku hayaan dowlado shisheeye waxa uu ka gaabsaday in uu magacyadooda sheego dowladahaasi shisheeye ee faragelinta ku haya siyaasadda soomaaliya madaxda iyo musharixiinta ayuu tilmaamay in shisheeyuhu lacago soo siiyaan si ay ugu fushaan danahooda ay ka leeyihiin soomaaliya dalkan hadda faragelintiisa inay ay yareen oo hadda dowlado fara badan ay faragelinayaan shaki kuma jiro maya hadda magacooda inaan sheega ma rabo dowlado kaloo carabeed oo fara badan oo dad wakiila ay meeshan u joogaan mucaarada waa jira oo ay waad og tahay oo markii doorashada la galaho madaxweynaasha ay musharaxiin yihiin dhowr iyo labaatan ay sanadkii hadda ka badnaayeen madaxweyne kasta shisheeye ayaa lacag soo siiya qof kastoo musharax madaxweyne waa shisheeye lacag soo siiya oo yidhaahdaa anoo dante dantaadan fulna haddaad anu aad caawiso wax saasa la yidhahdaa marab hadda in magacyadoo sheego qof kastoo tartama intooda badan dowladaasaa caawiyade iyagaa yidhahda waxaan ku siinaynaa muxuu ahay waad arkaysaa xildhibaan la siinayo boqol kun konton kun taxageela keen lacagtaas qofan haysan lacagtaas lagu keena waan ognahay dowladii soo siiyo soo diray haddana kuwii waxay leeyihiin dowladdan hadda jirto siyaasadeeda anaga kuma qanacsana rida sidoo kale maamul goboleedyada waxaa ka furan meelo qonsulida iyo waxaa ka furan oo dowlada kale ay leeyihiin in loo yeeraho dalkaas yani faragelin ay ku jirto shaki kuma jiro sidaba marar badan ay sheegeen siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada u dhundaleela arrimaha soomaaliya in dowladaha shisheeye ay faragelin xoogan ku hayaan dalkan iyagoona sheegay in ay doonayaan in mawaadiidooda guracan ay ku dhex faafiyaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dhanka kalena boob ku haya khayraadka dalkan bad iyo berri intaba xilli ay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ay ka tahriibayaan dalkooda kuwaasoo intooda badan ku baaba'aya badaha